marka hore horta dhamaantiin waan idin mahad celinayaa madasha iyo khiyaarta maamusha aad baan idinku mahad celinayaa runtiina dadaalkiina wax badan buu ummadda soomaaliya ka taray oo de waxa haddii la wadwado la iskaga celceliyo xitaa gumaysigaasiba siduu uun inoogu celcelinayo walaaleynu nahay walaaleynu nahay qaar ulahayeen bukaa unbay dadkii hadda isaga qaaseen wax runho oo etoobiya maxaa laga rabaa bay qaar iska leeyihiino marka qayb inaga mida inay ka dhigaan bayba rabaan marka dadaalka horta yaan la joojinin baan leeyahay waan idinku idinku buurinayaa dadaalka faraha badaneed wadaan madasha runtiina inaan idinku xidhnaano oon anaga laftirkanagu aan ka warhayno way tahay waayo maanta soomaali cidda keliyata ee farta ah ee cadowga qeexi karta ee wax ka sheegi karta ee wax diidi karta ee wax dooni karta waa waa onls iyo cidda taageerta geeska africa qof kale oo soomaaliya hore kuma noola ilaa onelf buu ra'yigeeda aaminsan yahay ama uu kamid yahay inta kaleeto waa dadka aad aragtaan siyaasiyiintaas qabiilka hadda onelf lagu riixayo iyagu sida cad ugu dhaqmayo een haddana qabiilka ay ay ay calanka yar u samaysteen ka turjumeynin ee danaha gumaysiga fulinaya marka waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed xaqiiqada ha la isu taago maanta waaqaca aynu taagannahay halka la maraya hala eego xaaladdu marba meel bay taagan tahay sanado hore haddii loo baahnaa in waxa la yar mashqixiyo oo onelf iyo dadku ay ugu baahnaayeen waa laga soo gudbatii maanta waa lasoo dhaafay etoobiya inay baarlamaanka soomaaliya istay taagan tahay inkasta oo rabitaanka etoobiya iyo hamigeeda uuna marnaba suurtogelayn oon taa kalsooni buuxda ku qabo oo wakti ay noqotaba ay noqonayso xaqu inuu guuleysto etoobiyana maanta ayna jirin run ahaantii etoobiya laga cabsadaa ayna jirin haddana waxaynu u baahanahay bulshadeena la kala lumiyey la kala geeyey ee la raawiseeyey ee qalbiga laga dilay ee qaar badan la majaro halaagiyey inaynu isnayna u baahanahay marka dadka ku mashquulsan ee ag taagan meel cidlo ah ayaa taagantihiin baan leeyahay xaqiiqada marka laga hadlayo owanele walaa aan ku jirin oo soomaali ma jirta runtii waan xanuunsadaa marka aan anigu goobaha aan joogo ama dhagahayga hadallada qaar ay kusoo dhacaan ee onelf laga dhigay inay yihiin qabiil ogaadeena ee aan ogahay caruur agoon ah oo rajooyin ah oo aabahood ku waaya halgankaas oon ogaadeen ahayn maxay dareemayaan runtii waa la xaqirayaa iyaga laftirkooda dadka naftooda uwaayeen ogaadeenka ahayn ayaa la xaqirayaa kuwo ogaadeen ah oo dulmiga ka qayb qaadanayana waxaa la soo gelinayaa booskaasa waxaa laleeyahay hadhowt waxaa la odhanayaa halganka ogaadeen baa ka qayb qaatay iyo ogaadeen baa sidan runtii aad baan uga xumaadaa hadalladaas oo kale waxaan leeyahay meesha aynu soo dhaafno doodeenu halkaa ha ka timaado haddii aan si kale udhigno oo maanta aynu saan marka hore idiin sheegay xisaabtamayno oo aan runta iskortaagayno oo aan leenahay waxa runta aan ka wada hadalno horta soomaali runta hadday ka wada hadlayso oo xaqiiqada laysla taabanayo oo boobtan korka laga dheeyo ee laga cabsanayo laga warwareegaya haddii lagu mudi lahaa midida lagu mudi lahaa oo laga soo dayn lahaa luluga la hurda waa horeynu dhinac u dhici lahayd waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee halgankan ogaadeen ku riixayo siday safiya sheegto walaashay safiya siday sheegto khayr allaha siiye haddii uu halgankan xitaa ogaadeen keligii wado yay ishayaan waa run qodobka labaad qof dhimanaya oy ogtahay haddaad leedahay dhulki waa kula leeyahay maxaad keligaa magacaaga ugu bixisay qof isagii keligii dhimanaya oo oo oo keligii macnaha hadalkii dadk dadkii iyaga sida aaminsanaabaan ka turjumaya hadda anigu ma aaminsan inay ogaadeen keligood dhimanayaan waana ogahay inayna keligood dhimanayn oo oners ayna keligood ahayn laakiin ha isweydiiya ruuxaasi waxaa la qaybinayaa kursi ma aha xoola ma aha waa geeri geerida ma u badheereysaa qofkaan geerida u badheeri karin waxa kale u badheeri kara ha ku taageera halgankan laakiin wax kale oo meesha yaalla ma jirto runtii soomaalida xil iyo xoolo iyo magac bay isku haysataa adduunkuna intaas u rogmanayaa intaa midna onelf ma doonayaan waxay doonayaan inay soo celiyaan haybadii iyo sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed waxay doonayaan inay soo celiyaan oo ay ku taagan yihiin qabkii iyo isla weynadii ummadda soomaaliyeed dadka shacabka ogaadenya ee la gumaystaa siday walaashay kusiya sheegtay dad badan oo kalena ay sheegeen runtii waa dad asal ah qabiil kastayna yihiin waa dad ka dhowrsaday inay etoobiya ku milmaan waxaan ognahay oynu naqaanaa oo taariikhdana lagu hayaa markhaatina aad ka wada tihiin ummadda soomaaliyeed ee ogaadenya degan inayna afka etoobiya lagaga hadla ku hadlin dhaqanka etoobiya inayna aqoonin waxaan dhihi karaa sharafta shacabkaasi waxay gaarsiisay etoobiya in ay iyada inagu milanta meeshaynu iyada ku milmi lahayn meeshaynu af xabashi baran lahayn iyada af soomaali barnay meeshaan surwaal dabagaaba raggeenu xidhan lahaa iyada inaan macawus u xidhnay meeshay gabdhaheenu istaawin lahaayeen gabdhihii etoobiyaanka inaanu dirac ku xidhnay meeshaas ciyaartooda garbaha laga ciyaari iyo iyo aan baran lahayn dhaanta inay iyagu tumayaan meeshay iyaguna geyn lahaayeen adisababa ee aanu milmi lahayn dad sida la cabi lahayn caanihii geela ayna weligood cabi jirin iyo hilibka geela xaaraanta ka ahaa inaan barnay baa runtii wax lagu faana intaa wax ka badan oo qof bini aadami maanta uu ku faani lahaa ma jirto runtii sidaad hadda gabaygaygii maxaad dhimaysa maqlayseen dhaqanka iyo diinta iyo iyo iyo jiritaanka qofku haddii uuna ilaashinin oona mascilin adag u samaysanin iskama difaaci kara dhibaatooyinka lagu hayo runtii shacabka soomaaliyeed ee ogaadan iyo degani waa dad sharaf u saaxiiba soomaalinimadu waxay tahayna baahi u qaboo garanaya sida aynu wada ognahay matalan hadda dadka soomaalida jabuuti oo kaleeto soomaalinimada waa waa waxay jecel badan yihin soomaalida jamhuuriyadda maxaa yeelay gumaysi bay dhadhamiyeen soomaalinimay u baahdeen soomaalida kenya ay haysato waa uga waxay jecel badan yihin soomaalinimada maxaa yeelay gumaysi bay dhadhamiyeen soomaalida xorka ah ee wakti yar la gumaystay weeye mida dayacday ee soomaalinimadii ayna u dhadhamaynin ee quruxdii iyo calankii iyo wanaagii iyo xorriyaddii balaftay ee runtii ay la fududaatay waanan ka xumahay runtii ummadda soomaaliyeed maanta inay iyada oo sharaftaan ogaa lahayd oo la doonaya inta ka maqana inay inay waktigeeda ilaahay siiyo ha gaadha laakiin dadaalkeeda uu sii socdo inay qarankii burburay oo ilaa maanta la maarayn kari laayahay aad iyo aad baan uga xumahay laakiin waxaan rajaynayaa oon rajo weyn iyo kalsooni buuxda ku qabaa in uu nasrigu soo noqonayo xaqu inuu guulaysanayo ummadda soomaaliyeed walaalnimadayna usoo noqonayso ilahay saasaan ka rajaynaynaa wax kasta oo loo sabrana noloshu waa imtixaan waa la gaadhayaa waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa waktiga oo aynagu yar awgiis ilaahay waxaynu ka barayno waynu helaynaa dhammaanteed qalbiga hala wanaajiyo qof walba oo soomaali ahowna waxaad ogaataa halgankaas kaalin baad ku leedahay waana nagula xisaabtami doonaa maalinta qiyaamahana ilaahay hortiisa su-aal baa kaaga taalla waajib baana kaa saaran waana waajib diini ah anigu diinta iyo cilmiga xaggeeda culimadaan u daynaya oo aniga maaha qofka fadwoonaya laakiin waa sidaan culimada ka maqlay waa sidaan diinta islaamka ku arkay waa sida laygu soo barbaariyey waa sida aniga la ii sheegay sidaas darteed qof walooba waxa aad adigu kaga qayb qaadan kartee ugu yar kaga qayb qaado haddii aadan ka qayb qaadan karin soomaaliya inta ay maqlaysaa iyo inta ay gaadi doonta hadalka marka la rikoord garaya dhegaysan doontahay waxaan idinka baryaynaa qofkaan halgankaa taageeraynin qabiil ma aha waan idin sheegaynaa anigu qabiil uguma beer uguma biirin ogaadeen baa tahay iima dhadhabayso waa ka xishooda marka la yidhaahdo hadda meelaha social media inta badan la yidhahdo ma ma ogaadeen baa tahay runtii waan ka khatilaa in la yidhahdo yani cabsidaasaana lagu beeray inaan xitaa qabiilkaan anigu aha inaan ka xishoodo baa la igu beeray aniga laftirkayga iyadoo laftirkeeda waa nooc kamid a in in qofka maaragtay lagu cabsigeliyo qabiilku waxun ma aha laakiin qabiiladaa xun marka waxaan idinka baryaynaa haddii halgankaas aynan taageereyn soomaaliyeed wuu socdaa wax uu u baahan yahaaba hadda iska yar annaga hadda walwalka nahayaa waxaa weeye xilka kale ee naga sugaya soomaalidan dayacan ee qabiilka ku wareegeysanaysa xilka naga saaran baan ka walwalaynaa hawl kalaa noo taalo idinka waxaan idin leenahay marka inta yar ee isku kaaya hadha annaga etoobiya malkadii u dambeysay baan kala dhacaynahay noo hiiliya soomaaliyeed waa halgankiiniya u hiiliya haddaydaan u hiilinaynin oo aydan af iyo addi ku taageeraynin u duceeya haddaydaan u ducaynaynin dhibka ka daaya ilaahay khayr fara badan hayna siiye innaga oo dhanna khayr fara badan allah hayna siiyo soomaalina wanaageeda allah isu soo celiyo aad baan dhammaanteed idiin salaamayaa intii ka qayb qaadatay madashan ee maanta aynu ku kulansannahay iyo kulankeena khayrka qabana aad baan ugu mahad celinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu taasi waxay ahayd abwaan roodo afjanno oo inoo soo asneertay barnaamijkii aynu ka diyaarinay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya waxaan idinkaga tegaya anigoo xuseen finan amaana alla iyo kulan dambe oo xiso leh